habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa habeen sabti afar iyo labaatanka bisha agost sanadkuna waa laba kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrband iyo boggeenna v o a somaali dotcom iyo efrimada magaalooyinka geeska afrika qaar wah waxaa idaacadda idiin soo jeedinaya nuur xasan nuur nuur buqaari anigoo ah ibraahim xasan daandure
qodobada aad idaacaddeena fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ururka ahlusunna waljamaaca oo dowladda federaalka soomaaliya ku eedeeyey in ay baalmartay heshiiskii ay la galeen
waxaa la yaab leh in dadka qaarkiis arki la'yahay weliba gaar ahaan raggii mas'uuliyiinta ahaa oo dalka u talinayay inay arki la'yihiin oo ayagii soo xaraysanahayaan oo intii la dagaalaysay ama ka soo horjeeday ay fogaynahayaan
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan trump oo ka hadhay hardan koongareeska uu kula jiray oo ku aadan jirista deeqaha maraykanka ee dibadda sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijyadii martida mikrofoonka haweyska washington iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
dagaalka ganacsi ee u dhexeeya maraykanka iyo shiinaha ayaa kor u sii kacay maanta kadib markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu ku dhawaaqay inuu canshuur dheeraada uu ku soo rogayo badeecadaha shiinaha uu soo dhoofiyo dalkan maraykanka shiinaha ayaa dhinacooda iyana waxay ku dhawaaqeen maanta canshuur ay ku kordhinayaan alaabta maraykanka uu u iibgeeyo dalkaasi oo qiimahoodu uu yahay toddobaatan iyo shan bilyan oo dollar madaxweyne trump ayaa arrintaasi ku tilmaamay mid siyaasadeed isagoo badeecadaha shiinaha oo qiimahoodu uu dhan yahay laba boqol iyo konton bilyan oo dollar uu ku soo rogay canshuur kordhin ah shan iyo labaatan boqolkiiba taasi oo dhaqangeli doonta kowda bisha oktoobar ee soo socota isagoo kaga aargudanaya beijing madaxweyne trump ayaa wuxuu ku amray shirkadaha maraykanka inay si dhaqsi ah ay u bilaabaan in ay raadsadaan wax ka duwan shiinaha kadib markii beijing ay ku dhawaaqday inay sare u qaadayso canshuurta wax soo saarka maraykanka uu u dhoofiyo dalkaasi
dowladda ciidamada dowladda suuriya ayaa sabtidii maanta dhaqdhaqaaqyo ka bilaabay dhinaca waqooyi galbeed ee dalkaas si ay usii xoojiyaan dagaalka ay rabaan inay mucaaradka uga qabsadaan gobolka idlib ciidamada madaxweyne bishaar al asad ayaa toddobaadkii hore ka qabsaday kooxaha mucaaridka degmada ku taala galbeedka idlib ee khaansheykhuun taasoo isku xirta magaalooyinka waaweyn ee suuriya jimcihii ayaa sidoo kale waxay la wareegeen deegaano ku yaala koonfurta idlib idlib halkaas oo ay aada ugu dhow yihiin ciidamo ka tirsan milatariga turkiga kooxaha kor kala socda xaaladda suuriya ayaa sheegaya in ciidamada dowladda suuriya oo taageero ka hela kuwa ruushka in ay hadda isku dayayaan inay go-doomiyaan saldhigga ay ciidanka turkiga ku leeyihiin suuriya gobolka idlib ayaa ah gobolka keliya ee ay maamulaan mucaaradka waxaana jiray heshiis u dhexeeya turkiga iyo ruushka oo dhigayay in idlib laga dhigo goob ka caagan dagaalka
banaanbax kale ayaa ka soconaya hong kong kaasi oo galay bishiisii saddexaad booliiska iyo dibadbaxayaasha ayaa iska horimaada uu dhex maray iyadoo booliiska uu doonayay inuu kala eriyo dad isugu soo ururay duleedka saldhig booliis dibadbaxayaasha ayaa waxa ay soo rideen nalal waddooyinka oo ay sheegeen inay ku rakiban yihiin qalab ay ka baqanayaan inay ku ilaalaysanayaan mas-uuliyiinta shiinaha hase yeeshee dowladda hong kong ayaa waxay sheegtay in qalabka nalalkaasi ay duubayaan xogta gaadiidka maraya waddooyinka iyo tayada jawiga dibadbaxayaasha ayaa ku baaqay isku day ahaa inay xanibaan jiidadka iyagoo gelaya garoonka dowladaha ee magaalada taasoo caqabad noqonaysa haddii ay dad badan isu soo baxaan booliiska hong kong ayaa waxa uu sheegay in maxkamadda sare ee magaalada ay kordhisay amarkii dibadbaxayaasha ay uga xanibaysa garoonka dowladaha ciddii tagtaana laga yaabo in falal dembiyeedyo lagu soo ogo madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa maanta gaaray magaalada biyaaris ee dalka faransiiska si uu uga qayb galo shirka dalalka ku horumaray dhaqaalaha ee loo yaqaano g n kooxda toddobada trump ayaa isla maanta markii uu tegay faransiiska la qadeeyey madaxweyne emmanuel macron labada madaxweyne ayaa ku celiyey sida ay uga go-an tahay inay iska kaashadaan dhinacyada isbeddelka cimilada suuriya kuuriyada waqooyi iiraan iyo ukraine madaxweynaha faransiiska macron ayaa trump ku tilmaamay marti gaar ah isaga oo meesha ka saaray khilaafka siyaasadeed ee kala dhexeeya madaxweyne trump
sida wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan weli waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington aan ku bilowna madaxda ururka ahlusunna waljamaaca ayaa sheegay inaysan ku qanacsanayn qaabka dib u heshiisiinta iyo howlaha dowladda federaalk ee soomaaliya ay ka wado gobollada dhexe warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo soo koobaya maxamed colaad xasan culummada ururka ahlusunna waljamaaca oo muddo saddex maalmooda shir ku lahaa magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galguduud ayaa gebagabadii shirkooda ka soo saaray war-saxaafadeed kow iyo toban qodob ka koobnaa oo ay ku dhaliilayaan guddiga dib u heshiisiinta iyo heshiiskii ay la galeen dowladda dhexe ee soomaaliya falanqayn dheer kadib waxaa shirka looga soo saaray qodobada hoos ku xusan kow xoojinta midnimada ahlusunna waljamaaca meel kasta ay joogto sii wadidda iyo xoojinta wacyigelinta bulshada fikirka argagixisada ah hubinta dadka ku matalaya maamulada dalka inaysan ka mid noqon dadka aaminsan fikirka khawaarijta ka qayb qaadashada dib u heshiisiinta dadka walaalaha ah ee soomaaliyeed gaar ahaan bulshada reer galmudug si loo helo xasilooni iyo nabad ku wada noolaansho dhaqangal ah dardalgelinta la dagaalanka khawaarijta al-shabaab si looga xoreeyo ay kaga deegaanada ay kaga harsan yihiin dowlad goboleedka galmudug lix in loo madax banneeyo dowlad goboleedka galmudug maamulkooda dastuuriga ah dowladda federaalka soomaaliyana ay ku ekaato ay ka dayso faragelinta kuna ekaato doorkeeda dastuuriga ah ee korjoogtaynta iyo taakulaynta ah haddana culiduinka al-sunna waljamaaca ma ogolin in la keeno ciidamo amisom ah iyo kuwa soomaaliyeed ee dowladda federaalka soomaaliya u adeegsanayso caburinta bulshadan si ay ugu fushato danaheeda gaarka ah haddii aan la joojin ciidamada la doonayo in la keeno deegaanada nabadda ah ay gacanta ku hayaan hadda ciidamada laysku dhafay ee dowladda federaalka soomaaliya iyo ciidamada dowlad goboleedka galmudug ahlusunna waljamaaca wixii ka yimaada ee dhibaato ah waxaa mas-uuliyaddeeda qaadaya dowladda federaalka soomaaliya sagaal ma aqbalayno in la keeno deegaanadeenna macallimiintii iyo aas-aasayaashii al-shabaab oo ay ugu horeeyaan bashiir axmed salaad iyo dalladdiisa toban shirku wuxuu go'aamiyey in la qabto shirweyne ahlusunna waljamaaca ee ka dhici doona caasimadda galmudug ee dhuusamareeb tobanka oktoobar koob iyo toban culamaudiinku waxay u arkaan guddiga lagu magacaabay dib u heshiisiinta inay ku jiraan habraac baal marsan shaqadii loo igmaday ayna ku jiraan shaqooyin bulshada iska horkeeni kara mana ahan dad aqoon durugsan u leh dadka iyo deegaanka galmudug sidoo kale gebagabadii shirkii culammada ayaa waxaa hadal xiritaana ka jeediyey madaxa ururka ahlusunna waljamaaca macalin maxamuud sheekh xasan macalin maxamuud ayaa ka cabanayay madax soomaaliyeed oo sida hadalka u dhigay fogeynaya culummada ahlusunna oo uu sheegay inay dagaal dhaba la galeen ururka al-shabaab waxaa la yaab leh in dadka qaarkiis arki la yahay weliba gaar ahaan raggii mas-uuliyiinta ahaa oo dalka u talinayay inay arki la-yihiin oo ayagii soo xaraysanahayaan oo intii la dagaalaysay ama ka soo horjeeday ay fogaynahayaan nasiib daraanu aragnaa runta markii la yidhaahdo macalin maxamuud ayaa sheegay in guulihii ay ka gaareen dagaalkii al-shabaab kula galeen gobollada dhexe urur ahaan uu dibudhac ku yimid sida uu sheegay markii al-shabaab ay ugu soo dugaashay dowladnimada
waxaan idiin sheegayaa wakhtigii hore oo aan bilownay ka xoraynta waddankan laga xoreeyo nabaddiidka iyo iimaanlaawayaasha markii aan bilownay meel fiican baannu ka gaarnay laakiin markii ay magac dowladeed hoos galeen markaasay dhibaato weyn nagu keeneen ilaa haddeerna sidii bay u taagan yihiin ugu dambayntii waxa uu baaq u diray sheekha ururka al-shabaab waxaan ugu yeerayaa inay mansibadii iyo maqaamkii mashaa'ikhdoodii inay u soo laabtaan in adduunye raaca laga joogsado in qabiilka la dhex galay laga joogsado in ilaahay la raaco in mashaaikhdii siiradoodii la soo celiyo sifaadkoodii la soo celiyo hadalka madaxda ahlusunna waljamaaca ayaa imaanaya xilli dhowaan ay heshiis khilaaf dhammayn iyo wada shaqayna la galeen dowladda federaalk ee soomaaliya bishii juun ee sannadka kiina waxay ahlusunna ku wareejisay dowladda federaalka ah ciidamo ku biira kuwa qaranka waxaana hadalkan madaxda ahlusunna uu muujinayaa in heshiiskii ay la galeen dowladda federaalka uu weli yahay mid fulintiisu ay mugdi ku jirto
warbixintaasna waxaa soo jeedinayay maxamed colaad xasan halkaaad weli nagala socotaana waa washington
madaxweyne donald trump ayaa joojiyey hardan uu kula jiray koongareeska oo ku aadan sidii uu uga dhimi lahaa afar bilyan oo dollarka maraykanka ah qarashka gargaarka ee maraykanka uu ku bixiyo dibadda laakiin wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay inay ku raacday aqalka cad in meelo kale loo jiheeyo dhammaan lacagaha ku baxa waxyaabaha aanan mudnaanta u lahayn maraykanka wariyaha v o e da ee dhinaca diblomaasiyadda uga soo warantay sindi sayn ayaa warbixintan noo diyaarisay waxaana soo jeedinaya ibraahim xasan daandurey madaxweynaha maraykanka ayaa shaki ka muujiyey gargaarka maraykanka ee dalalka dibadda isagoo ku sheegay khasaare iyo mid aan laga maarmaan ahayn soona jeediyey in la gooyo
balaayiin iyo balaayiin dollar ayaan siinaa dalal aanna jeclayn oo xitaa in yar aanna jeclayn waanan goynaynaa
hase yeeshee kadib markii sharci dejiyayaasha labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ay diideen dadaallada aqalka cad ayuu trump ka noqday qaar ka tirsan khubarada ayaa ku raacay trump in lacagaha la siiyo ururo caalamiga iyo dalalka qaar aan si wanaagsan loo maamulin hase yeeshee waxa ay diideen in sharaxaad la-aan lacagahaasi si guud loo wada jaro bred shafer wuxuu ka tirsan yahay hay-adda heritage foundation haddii ay doonayaan in lacagahaasi si wanaagsan loo isticmaalo ama mustaqbalka meelo kale la geliyo waa inay qanciyaan wasaaradda arrimaha dibadda hay-adda u s aid iyo xubnaha koongareeska khubro kale iyo hay-ado caalamiga ayaa soo dhoweeyey in go'aankaasi laga hor yimaado waatan bowla garshiyo tufro oo ka tirsan hay-adda atlantic council waxay run ahaan guul weyn u tahay maraykanka iyo danihiisa waa aragti gaaban in gargaarka dibadda la siyaasadeeyo oo lagu sheego hab lagu yarayn karayo kharashka dowladda iyada oo run ahaanna uu gargaarku yahay wax ka yar hal boqolkiiba miisaaniyadda dowladda dhexe xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bompeo ayaa si muuqata madaxweyne trump ugu raacay in doolar kasta lagu bixiyo meel danta maraykanka ku jirto laakiin hogaamiyaal iyo hay-ado kale oo caalamiga ayaa u mahad celiyey bompeo inuu si qarsoodiya ugu dagaalamayo in taageeradani ay sii socoto waatan mar kale bawla garshiyo tufro
arrintani sanadkan iyo kii hore way soo taagneed xogeye bombeyo waxa uu taageero weyn u ahaa gargaarka dibadda iyadoo hogaamiyaasha militariguna ay taageerayeen maadaama ay mucaawanadu tahay tiir weyn oo amniga qaranka maraykankaa iyadoo la raacayo amarada madaxweynaha wasaaradda arrimaha dibadda waxa ay joojisay gargaarkii dalalka el salvador guatemala iyo honduras iyadooo sheegtay in dalalkaasi ayan qaadaynin tallaabooyin lagu yareynayo tirada muhaajiriinta sharci darrada ah ee xadka mareykanka soo gaaraya
warbixintii sindi sein oo ah wariyaha v o e da ee dhinaca diblomaasiyadda waxaana soo jeedinayay ibraahim xasan daandurey haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka waxaa london kusoo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli
kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan aan ku wareysanayo doctor maxamed daahir afrax oo ah guddoomiyaha akaademiya goboleedka af soomaaliga islamarkaana ah aas-aasaha soomaali ben kusoo dhawaad doctore barnaamijka ugu horeyn waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo waa la socotaayo magaalada muqdisho waxaa lagu soo gebagabeeyey bandhiga bugaagta say kula muuqataa bandhigyada kusoo badanaya soomaaliya
بسم الله أول وإذا السلام يا بحضة في او اي وأدقور رضوان هذه لحظية نيو الإنسان اللي يسلسة سؤال سواب تيدا بلغ بوغا يلا معلومة بوغا يلا iyo soo badashadooda waxaan u arkaa inay tahay ifbax caafimaad oo kusoo kordhay horumarinta nolol aqooneedka soomaalida meel ay joogtaba ifbax cusub oo dhabtii mudan dhiirigelin iyo soo dhoweyn iyo gacansiin intaba waxaana gacansiintaas marka ay noqoto fiicnaan lahayd baan isleeyahay qiimaha ifbaxani uu leeyahay maan dee ka fikrad ahaan marka la tixgeliyo in ay xaggaas dhiirigelinta iyo taageeridda qayb firfircoon oo libaaxa ay ka qaataan inta yani xilkaasi uu saaran yahay oo ay ugu horeeyaan dowladaha soomaalida ee maamula soomaali markaan leeyahay waa soomaali weyn oo dhan arrin khusaysa weeye meelay joogtoba oo hadda dowlado kala duwan oo kala qaybsan marka dowladaha iyo maamulada iyo weliba si magaalooyinka ay way ku magacaaban yihiin caruwa boogeedyadaas oo hadda laysaga dayday in ay magaalooyin yani lagu magacaabo markii hore kusoo bilaabatay caruwa bogeedda caalamiga ee jabuuti ay ku xigtay caruwa bogeedda caalamiga ee hargeysa ay ku xigtay muqdisho iyo garoowe iyo kismaayo cadaado maydhabo doorame waa sii badanayaan marka magaalooyinkaas dowladahooda hoose in ay xil iska saaraan maadaama magaaladoodii ay magac u tahay in ay maaragtay muxuu ahaa meesha ku jirto haddana aanan macluumaadka inta aan hayo aanan maqal yacni qolo dowlad hoose oo maaragtay kolleyba xil weyn iska saartaa inkastoo isbax fiican oo hadda anumana sanadkan ama iyo sanadkii hore ay bilaabatay in ay madaxda maamulada iyo dowladuhu ay ka qayb galaan furitaanka iyo xiritaanka iyo sida hadda kan ugu dambeeya muqdisho oo ra-iisul wasaaruhuna tegay oo ka hadlay madaxweynahana aan maqlay inay qorshaysan tahay inuu casho suguutisa u sameeyo ka qaybgalayaashii muxuu ahaa kii puntland oo madaxweynuhu furay iyo sidoo kale kii muxuu ahaa kismaayo oo isagana madaxweyne dowlad goboleedka uu furay iyo kii hargeysa oo madaxweynaha somaliland uu sidoo kale oo u sameeyey soo dhoweyn marka taas waayahay doctor afrax doctor afrax aan kaa dhex galo adoo raalli ah dee buuggaagii caanka ahaa ee manafai ka sokow xiliyadan dambe waa la socotaayo inta badan meelaha lagu soo bandhiga bugaagta dhalinyaro ayaa u badan waxaana ay ka hadlaan sheekooyin macluumaad iyo suugaan waxyaabo kala duwan marka maxaad is leedahay waa loo baahan yahay si tayada buugaagta iyo qoraalka loo horumariyo
waa su-aal aada muhim u ah wey ribon waxa weeye wax badan baa loo baahan yahay runtii arrintaasina waa arrin aada u muhima oo waxaa lo odhan karaa tayada muxuua buugaagta yani waxa ay xambaarsan yihiin iyo tayada qabanqaabinta muxuu ahaa bandhig buugadyadaas labadaasoo isku xiran lamadaba tiradooda aad bay usoo badanaysaa laakiin tayadooda yani waxaa ku jira rutin badan iyo goldololooyin badan inta badan waxaa farta lagu fiiqaa goldololooyinka iyo dhaliilaha ka muuqda buugaagta u badan kuwa hadda la keeno buugadyadaas oo ay qoraan da-yar maaragtay hadda bilowday inay wax qoraan oo gabdho iyo wiilalba leh ama hablo iyo namaba leh laakiin way dadaalayaan ma dhihi karnaa wiil labiyo toban maaragtay lixiyo toban jira ama shan iyo toban jiroo kule shan buug baan qoray isagoo aan weligii buugna meel la ka akrin maaragtay habka qoraalka iyo majaalkaasuu wax ka qoraayo yani muxuu ahaa qorayaasha qabta ah maaragtay wax uga uga horeeya yani sida ay wax u qoraan iyo waxaas aan ka waayo qofku waxaa jirta mufti maaragtay afka ingiriiska lagu yidhaahdo muxuu ahaa waxa macnaheedu yahay qoraaga dhabta ahi waa akhrista dhab ah ama qoraaga qiimaha leh waa akhrista qiimo leh macnaha waa akhri waa qof sameeyey akhris aada u fara badan ku sameeyey siiba majaalkaas uu wax ka qorayo marka sidaa darteed dhalinyaradaas iyagoo cagaan badan yani ma laha waxa weeye waa iska dadaalayaan laakiin xilku wuxuu saaran yahay intay gacan siin karta oo ku siin karta laba arrimood jahayn iyo tababar la siiyo waayahay waayahay iyo hibo aad iyo aad baa umahadsan tahay qoraalka iyo cilmiga buug soo saarka in yani lagu siiyo jahayn badan iyo tababaro badan iyo midda labaad oo ah wacyigelin maaragtay in la siiyo maxaa lagu wacyigeliyo arrintani waa gartay waa gartay mas-uuliyad weyn tahay erayga quran waxaa la yidhaahdo oo ummadda la gaarsiinayo waxaa kale oo ka maqan bandhig bogeedyada iyo dhalinyaradaba oo aada yani goldolooladaas yani w yani meesha maqlaantooda ay wax weyni ay u dhutinayaan waxa weeye waxa la yidhaahdo publishers waxa ingiriiska lagu yidhaahdo ama buug faafiyayaasha buug soo saarayaasha iyo distributors waxa la yidhaahdo buuq faafiyayaasha labadaas oo mar walbaba halbowlo u ah bandhig bogeedyada caalamiga ah yani yani ka qaybgalkooda labadaas halbowlo u ah haddii su-aal kale aan ku weydiiyo doctor afrax dee bandhiga buugaagta saad sheegtay magaalooyin fara badan oo dadka soomaalidu ay degan yihiin ayaa lagu qabtaa laakiin ma la dhihi karaa xilliga aan hadda ku jirno waxaa soo kobcaya wax akhriska maadaama dadka soomaalida loo yaqaanay inay yihiin dad inta badan wax isu gaadhsiiya dhinaca hadalka sax weeye waxa weeye sababahaan ku leeyahay waa wax qiimo leh oo soo kordhay waxa weeye waa arrin yani isbax dhiiri gelinaya qoraalka iyo akhriska weeye oo labaduba furo oo ah horumarka yani ummad kasta oo ah weeye waana wax inaga nagu cusub waxay soo bilaabatay bishii february ama febraayo kun waxaan leeyahay laba kun iyo lixdii oo ay kasoo bilaabatay waana fiicantahay taariikhdaas in la xasuusto jabuuti ay kasoo bilaabatay oo waxaana ay ku bilaabatay isagoo ku mahadsan madaxweynaha jabuuti ayaa maaragtay runtii dhiirigelintiisa iyo gacansiintiisa ayaa waxaanu ka samaynay magaca soomaali been carwo buugeedii ugu horreysay oo aanu ku magacoonay yani carwo buugeedka caalamiga ah jabuuti oo muxuu ahaa qayb ka ahayd barnaamij weyn oo festival ah oo toban beri socday aanu ku magacoonay toddobaadka afka hooyo oo maalinta afka hooyo ka bilowday markaas muxuu ahaa halkaa wixii laga bilaabo waxaa ku xigay maaragtay carwo buugeedka hargeysa oo laba sano kadib soo baxday iyo mid muxuu ahaa muxuu laga lagu qabtay muqdisho iyoba markaa waxa weeye arrintaas waa arrin yani sidii ay fiican uga bilaabatay wax badan masii socon laba sano kaliya lagu sameeyey oo laba laba maarta kuligashi waxa u ahaa oo kuwa kale uga duwanaa wayaada keliya ku suurta galay taageerada buuxda ee ka timi xagga hogaamiyeyaasha dalka waayahay su-aasha ugu dambaysa aan ku weydiinaya adoo soo koobaya wakti ayaan nahayeen raalli ahow waxa ay tahay maadaama aad sheegtay in akhriska uu muhiim yahay intaadan waxba qorin sanadkii oo kale marka adiga aada eegto shaksiyan bugaagta aad akhrisa may qaydhan yihiin sanadkii
wallaahi way kala duwan tahay waxa weeye wakti ka horeeya waktiyadan oo berigii ku jiray maaragtay dhalinyaronimada iyo da-da dhexe iyo waxa weeye akrisku wuxuu ii ahaa nolosha ayuu i ahaa inaan ku seexdo buuq iyo akris mooye hurdadu xataa igama imaan jirin oo markaa waxaa la oran karaa waxaan akrin jiray maaragtay sanadkii boqolaal buuq oo aan ku bilaabay maaragtay af carabiga boqolka boqol dowladna kuweydiinta boqol aan ku xojiyey afafka aan wax ku akrin karay bal hataa af soomaaliga la qorin bay kasoo bilaabaysay dabadeedna af talyaaniga iyo af jarmalka iyo ayaan bartay oo aan ku akrin jiray marka berigaas yani aad bay u fara badnaan jirtay oo wax la odhan karo waalashada waxaan xasuustaa waxyaalaha aan akrin jiray berigaas dabada waxaa kamid ahaa salaama muusa qoraal la odhan jiray oo qiyaabadnaa buug uu qoray oo uu leeyahay dhalinyaro axaadiis ila shabaab buu oran jiray afcarabi marka yani muxua waano ku socota dhalinyarada oo wuxuu oran jiray noqo yani wakti nolosha adag kamida ku waalo akri si wanaagsan yajib an tasaab xuma alqiraaca la yidhaahdo qanada
waayah waayah ashkaasaa igu dhacday waagaas laakiin maasha allah daaydu markay hore usii socotaba waa soo yaraanaya runtii akhriska noa hadda kuma faali karo inaan intii oo kale maaragtay aan akhriyo waayahay aad oo wax kale baan ka waxsadaa laakiin weli waa ogahay bugaag badan baa maaragtay maxaa mar walba agsayga
aad iyo aad baa umahadsan tahay doctor afrax waxaan rajeynayaa in ilaahay cimriga kuu dheereeyo dhegaystayaal toddobaadkana intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya doctor maxamed daahir afrax gudoomiyaha akaademiya goboleedka af soomaaliga islamarkaana ah aasaasaha soomaali ben inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaajo ugulee nabad geli
haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan caweyska washington waxaa soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan iyo cawaysin wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska washington iyo caawana qodobadaan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah sheeko la yaab leh oo ku saabsan haweenay furriin maxkamadda ka dalbatay kadib markii ay cabasho ka muujisay habdhaqanka odaygeeda haddaba su-aashu waxa ay tahay gabadhyo xaajigeeda oo kala cawdaa waa la arki jire maxay kaga duwan tahay se maxay tahay waxa ay ku sababaysay in ay furiinkaasi ay ku dalbato gabadha waxay tihi ninkani jacaylkiisii uu aniga ijeclaa ayaa iga batay bay tii naxariistiisii baa badatay bay tii hadiyadihii uu iisoo iibinayay baa badatay bay tii xataa waxay tihi shaqadii guriga aniga oo aan ka dalban oo aan weydiisan ayuu iga caawinayaa bay tihi hadal xun baan kala ahay bay tihi muran baan ka waayey
sidoo kale waxaan idii hayaa waxyaabaha dhaqankii hore soomaalidu ay lahaayeen ee haatan laga cabsi qabo inay suulaan ciyaarihii la ciyaari jiray iyo weliba hanaankii loo hasaawi jiray ragga afqabeenku maxay dhihi jireen adaan ku arkaayo adaan ku arkaayo indhaha ku jalleeco indhaha ku jalleeco afkayga ku ama in adeerar daluulay hele markaa dhao diyada isgaranaysaba hore isoo boodiba
qaybtii hal abuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin caawana waxaan idii hayaa
uurkayga wixii ku jiray kortayga aad ka akhrido waxaan kugu odhan lahaa afkaad kala soo baxday abaayo ildeeridaba laydha barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington haddii aynu ku horrayna dhegaystayaal dhankaayo dalka isutagga imaaraadka carabta oo ay ka dhacda sheeko warbaahinta dunidu ay saacadihii lasoo dhaafay si weyn u qaadaadhigaysay islamarkaana dad badan soo jiidatay sheekadaas oo ah haweenay ku nool dalkaasi oo maxkamadda shareecada intay tagtay ka dalbatay in laga furo ninkeeda iyada oo ku sababaysay arrin la yaab leh oo filan waa ku noqday dadkii kadib markii ay ku sababaysay in sayigeedu si xaddhaafa uga badiyey jacaylka haddaba yaanan sheekada idinka dilin aan soo dhoweeyey waryaha v o eda cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheek cabdixakiin oo aad ayaad u mahadsan tahay horta sheekadan marka ay maqlaan gabdho badan oo soomaaliyeed waxaan ka baqayaa inay inantaa ay raadsadaanba oo ay cadho darteed ay nafta isugu timaado sheekadani waxay ka dhacday magaalada fujaara oo ku taala dalka sotogga imaaraadka carabta gabadh ayaa cabdixakiino waxa ay tagtay maxkamadda wax ay xaakinkii ka codsatay oo ay ka dalbatay in ninkii qabay oo sanaduna ay wada joogeen cabdixakiinow uu furo waaba yaaba hadda waa sanad keliyaba sanad keliya ahaa, hey.
oo markaa maxay sanadkaa ku sanaftooday waaba lasu cusub yahay dee ma- markii la yidhi maxaa jira waa isku cusub tihiin maxaad ka cabanaysaa Haye.
Een, dee waxaa la filaya inay tiraahdo dee ninku magaranaysa waa i gacan qaadaa waa gacan adag yahay eh, haddii beedmayo dee eh, gabadh kaliya waxbaaba laga yaabaa laakiin sheeke sheekadaasi ka duwan cabdixakiinow oo aad eh, eh, loola yaabay ayay gabadhi sheegtay gabadhi waxay tiri ninkani een, haye jacaylkiisii uu aniga ijeclaa hadda waa jacaylkii ayaa iga batay bay tiri hadda muu yaraana u batay uu batay haye haye oo suu batay Eh, markaa ninku muxuu sameeyey naxariistiisii baa badatay bay tiri haye hadiyadihii uu iisoo iibinayay baa badatay bay tiri cajiib cajiib xataa waxay tiri shaqadii guriga haye aniga oo aan ka dalban oo aan weydiisan ayuu iga caawinayaa bay tiri hadal xun baan kala ahay bay tiri muran baan ka waayey dhirbaaxan ka waayey haddii bedmayo calaan ka waayey waa intii laga ordayey ee laysku nacayay Waa lagu in- kala tegayay oo dhan waa intii gabadhi ka ordaysay Ay iyaduna ka cabanaysaa.
Ha, hey. waxay Haye.
tiri ninkii jacaylkiisii baa batay Em, had- had- waan is- waan xanaaqayaa dab baan isku furayaa ma- magaranaysaa waan gelgelayaa shidan ama shidanba anigiibaa buu i raaligelinayaa waxba kama soo qaaday xag buu i siinayaa raalli ahow buu i leeyahay ka daranee hadiyadiba hadiyadday ka qurux badan tahay ee ay ka macaan tahay ee ay ka udgoon tahay ayuu haddana weliba aniga ii keenayaa bay tiri waxay tiri aniga dhanba hawey naqaskiibaabu ninkayga xidhamay markaa si kale kuma garatida gabadhaasi waxaa qarqiyey oo gebigeedaba caburiyey waxa weeyaan waa hadiyado iyo naxariis iyo jacayl ninkaasi uga timi iyo kalgacal iyo kalgacayl iyo wanaag iyo weji furnaan oo markaa may wadanin oo aayarun nimcadeeda iskamay haysanee waxay samaysay way cabatay oo waxay tagtay een, eh, in ninkii laga furay doonto cabasho maahe furniinba cabashadaaba la qaateeyey haye furniin bay dalbatayba oo in gebigeedaba dalaaqdii la siiyo uu fasaxo Waa ta ka cajaib.
daran waxa weye cabdixakiinow haye dee xaakinkii baa ninkii waraystay oo yidhi war niyosaga waxu jiraan Waa.
ninkii waxa uu yidhi een, horta aan sheekada aan aan dhameeye waagii hore xitaa ninku waa yara cayila oo dee ma garanaysa carabta dee nicmadu waa iska badanto alxamdulilah oo dee cabitaanka badan waa yara nin yar buuran buu ahaa Waa.
Ah, waxay tiri waniyo dee waa maxay waad yar buurnaantan iyo waxani ninkii waxa uu bilaabay jiim inuu tago uu exercise iyo jimicsi iyo dee isku qaado Suu miisaanka u rido.
Suu miisaanka u rido Haye.
siduu xitaa u dadaalayay Haye.
ee uu jiimka u jiray ee, cabdixakiinow lug buu ka jabay ninka oo dhaawac baa soo gaaray isagoo iyada daraaddeed dudaalaya suu raalli geliyo xataa dhaawac baa soo gaadhay waxaan xasuustay un marka een, hees kamid a heesaha muddooyinka dambe aadka loo dhegaysto Si een, fiican.
eh, oo dabcan een, eh, maxamed biike uu ku luuqeeyo waxaan guud ka saartaa eedaanan weli gelin waanan raalli geliyaa bel inaan la kala goyo waxaan u maleynayaa heestaa ninkii sameeyey sheekadan hadduu dhegeysto inuu mid taa ku dhudhow Taa ku dhudhow.
uu ka samayn lahaa haye ninkii maxkamaddii waxa ay tiri gabadhii markay tiri waa ninkan xitaa maalinuu cadhoodana waan ka waayay haye isagii baa la waraystay Waa.
wuxuu yidhi xaakin waa jirtaa gabadhaas waxay ka cabanayso waxa ay sheegayso waa u sameeyaa laakiin sanad keliya ayaan isqabnay haye bal dee waxaan kaa codsanayaa xaakin in aad waktina siiso oo aanad gabadhan dee inaan furo aanad ka ogolaan oo anna aan isbedelo marka inaan isu soo baranaan doonaynaa buuri sanadkaa waqti waa nugu yaryahay waqti waan ugu wareegay lakiin su-aashu waxay dee ma laga yaabaa cabdixaamid ma laga yaabaa Hay.
inuu ninku xagga kale u rogo xagga xagga qiraarka ka tuso dee muxuu sameeyaa dee hadduu maxadee macaankii xamili weydey dee dhalaankana ina dareento soo ma- markaas dee dharbaaxo waaga ugu bariyo dhabalkuna ugu oo dhaco mido midoo mid ka darane meel dhexaa ma laha aragtay in la yidhaahdo qiyaas loo sameeyaaba ficneed haddii wanaaggii badnaa iyo kalgacaylkii iyo hadiyadihii iyo wixii wanaag oo dhan ay ka cabatay hadduu dhinaca kale ugu rogona maana iyaduna kasii badnaanay marka dhexdhexaadka inuu ku eego inuu dhexdhexaad ku dhaxalku eego ha markaa de gabdhihii eh, de kole gabdho badan oo soomaalidu dhegeysanayaana oo inta badan de waad igan arko iminka dee eh, facebookyada iyo meelaha gabdho waxay kaga cawdaan raggu ha noqdaan magaranaysaa dee romantigo hadiyadaha oo ha wanaagsanaadaano de markaa dumarkii mar dhinacna haddii ka yidhaahdaan dee rag ha isjarciyaan dee ninkii eh, xaaladiisu ay noqotay jannatul firdowsana ay tiraahdo maalinba waa cadhooda waa cadhoon waayey dee waa laba isla maaha cabdixakiinow horta midunba iyada meeshaasi aan kama qarsoonaan ninka odayga ah haddiiba ay dhacdo gabadha kala dhammaadaan oo imika waqtigaa la siiyey ay ku heshiin waayaan oo ay maxkamadaasi shareecadii kala furto midunbaan ku oga horta ninkaasi wuxuu helayaa gabadh hali ah suuqiisu si fiican horta horaa laga qaadanaya si fiican waayo inta sife ee uu yeeshayba waa intii laysku waa raaciyey intii gabadhiba doonaysay Waad gabadhaba doonaysaa.
caddaan iyo madow marka
soomaaliya carabba su-aasha waxay ka timan gabadha si fiican iyada gabadhan ladnaanta xajin dee weyda kolley waayi mayso iyaduna mid dee magaranaysaa xagga kale uga roga aada iyo aad baan kugu mahad celinaya dhegeystayaaalkaas wuxuu ahaa wariyaha v o eda cabdiwaxaafid cawil ismaaciil oo sheekadaasi la socday mar kale ayaan dhammaantiiba idin leeyahay caweysi wacana wanaagsan soomaalida ayaa sida aynu ka warqabno leh hidde iyo dhaqan soo jireen oo ay ku soo dhaqmayeen muddo dheer hase yeeshee muddooyinkii dambe waxaa jira dadka qaar walaac ka muujiya inuu dhalinrag ku yimaado hidde iyo dhaqankaas iyaga oo soo deliishada amaba ku sababeeya isbeddello ku yimi afka oo ereyo qalaad ay soo galeen habdhaqanka bulshada oo isbeddelay iyo weliba dhinacyo kale oo dhaqankaasi saamayn ku yeeshay haddaba waxaynu xubintan ku eegi doonnaa waxyaabaha dhaqankii hore soomaalidu ay lahaayeen ee haatan laga cabsi qaba inay suulaan ciyaarihii la ciyaari jiray hannaankii loo hasaawi jiray iyo weliba waxaa isbeddelka ku imi nolosha baadiyaha iyo weliba agabkii hore loo adeegsan jiray bal haddaba aan soo dhoweeye cabdinaasir axmed barkhadle oo ah hal abuur ku noola magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari dalka kenya islamarkaana magaaladaasi ugu warramay waryaha v o eda maxamed faarax shire badiyu wuxuu lahaa aqal wuxuu lahaa weel wuxuu ka kooban yahay wuxuu aqal iyo weel aqal iyo weel markii la dhawaa intii lagu adeeganayay iyo wixii roobkii iyo qoraxda laga gelay xoolo xoolihii iyaga waxbaa ka dhaqan laba qodob baa suulay aqalkii waa suulay gabdhihii wax samayn jiray ama wax soohi jiray cilaan bay marsadeen waxay hilmaameen inay haween baadiye ku dhaqan yihiin amaba iskuul baa la geeya waa lagu khasbayba haddii iskuul la geeyeen oo laba erayoo luuqad qalaada la barayn way ka gudubtayba wixii hooyadeed samayn jirtay horta aqal iyo agab iyagu waa ku daayeeno waa suuleen awrta waxaa lagu raraa jeerigaamo yaa lagu dhaansadaa weelasha geela waxaa lagu maalaa weelal oo qalin ah dhow dhahayo markii hasha lagu dhiijiyo adhigii baa lagu maalahayaa ciladan aas-aaskeeda iyo dhibaatadeeda waxa kowga ka ah ee keenay annagu waxaan u haysanaa inay heermagaalka yihiin oo ay ciladu tahay heer magaalka soomaalidu inay magaalo gasho heshiis baynu ku nahay laakiin qaabka aynu u wajahayno waxeenni inagu aynu lahayn heshiis laguma ahayn lagama tashan
marka waxaad is leedahay markaan baadiyaha ka imaanaynay in beledka soo gelaynay waxaa habbooneed inaan la soo galno fandaalkii xeeradii aqal hoorigii yaa ka macaanba waaba iyagaaba wax asala jiraba ka cunta macaan ka fiican haddaan dherigeeni iyo xeradeenni iyo shiidkeeni iyo weelkeenni iyo fandhaalkeenni aanu la imaan lahayn magaalooyinka oo nin walba kurtii la qoray iyo bahashii iisha galoontii iyo haddii la kuusan ogol yahay maxay aameelkii iyo haruubkii dhiishii aynu la imaan lahayn oo idiinteenni magaalada ay imaan lahayd dadku sidan uu u baadiyaystay umaba aynaa baadiyaysanen cilladdu waxay ka imaatay baadiyaha laga taga un baynu nidhi xaggeen u guuraynaa maxaan samaysan ila warshada melihin inaga wax ma soo saarno weli waxaad moodaa afka inaynu sheegato ka nahay dhaqanka sheegato ka nahay weelasha sheegato ka nahay kulligan o dhan xoog laynagu haysto marka waxaynu u baahannahay hadda lugaha inaga soo jeeda intaynu cifanno inaynu wax samayno kulligeenba oo isxilqaano saasaa loo baahan cabdinaasir haddaad fiirsid hadda dhaqamada guuray ee kasoo guuray manaa dhaqamada ka guuray dhulka remiiga ama dadka remiiga ay degan yihiin oo kale waxaa ka mid a labiskii oo kale waxaad arkaysaa in caruurta joogto baadiyaha jooga qaabka u labisan
yihiinwaxaa kamid labiskiibaa kamid waxaad arkaysaa ilmo dhar isboorti aho midkii chelsea iyo liverpool iyo tiimankooda markay tiisinka samaynhay ama ay xoogaa jimicsi samaynhay dharkii ay xidhan jireen geel buuna la jiraa waxyaalaha cilladaha waxyaalaha guure bay ka mid tahay waxaa tusaale kale oo kugu filan ciyaarihii dhaqankii hiddaha ahaa ee habeenkii laysku shukaansan jiray ama laisugu yeeran jiray iyaguna meeshay ka baxeen wax kalebay isu bedeleen iyo dhaqan xumo kaleentii hoogiyaba meeshay ka baxeenba oo cid taqaana lama hayo waxaa ka mid ahoo kaleento war dhinac kas war xitaa kabaha la xidhaankoodu war weelka shaaha lagu cabaankoodu war sal iyo baar lugaha inaga soo jeeda lugaha maxaad ka xasuustaa ciyaarihii lagu soo caweyn jiray remiigoo kale horta waa adduun iyo waayihii ee haddee nalagu celin maha oo hadda jaaniska dib dambe we ayga oyin adeero adduun yaa welii aygu celin annagoo halkan oo kale intaanu caano geel ka dherigno oo yara kilkishanada yara shuurino saa dhahno hadaad garanayso aan dhahno ursan haa oon halkan oo kale ka lugayno isagoo dheelka iyo sayaxa iyo dhulka roobka da-ay iyo qashka baxay iyo waxa aad yaabaysa heerdushi intaan istaagna aan dhaanta ku qabsanno ama ansaar ku xidhanada waa garanaya adduun waa adduun maxay kuugu dabaya waryaa iga welinmarkamarkamarkagu dhacay yaa waxaad i xasuusinaysaa wixii waala soo maray warya
beri abwaane marka heerkaa aan marayno oo aan kishii ursanno oo aan gabadhii raadino baaqa gabadha loo baaqi jiray markaasoo kale tusaale ahaadna siiso
waa noocyo badnayd waxaa jirtay xilli waxaa jirta ay ciyaartu isku dhacdo markay ciyaartu isku dhacday raggu dee waa laba waa nin afqabeen oo afkiisii hooye iyo sidii hooyadiisu korisay wiilhoog ka ah oo tilmaan afeed bixin kara iyo nin intuu gadaal istaago gabadha tafta qabto
markii dhaantada ama saarka ama helada la ciyaaraya Inta doonta ha ahaato. si tartiib ah gacanta ugu baaqa rag labadaasoo ah dee ragga afqabeenku maxay dhihi jireen anaan ku arkayo anaan ku arkayo indhaha ku jalleeco indhaha ku jalleeco afkayga ku ama inaadeer ardaluulay hele ee markaad dhaho dee iyadaa isgaranaysaba Hee, hore usoo boodiba Mm, waa dha- waa tii dhaanto hore ay jirtay dha markaan orka qaado soo orodo ardaagii ooda soo jebi tii oo kaleento uno waa baaq annagu dee ragga annaga waxaanu ahayn maarata afkooda maali jiray hadda aad haynugu celi haygu ohin haygu ohin haygu ohin magaalaan imaaday afkii noocaas ahay waxaan arkay laga baxay waa aniga laftaydii baa maarata uga waan ugaadhoobay si aan ahay ma garanhay marka haddaad arrimaha haddaad igu dhaqdhaqaajiso dee laftayda yaa inaad rugaas waxba igu soo kici Waata abwaane een, markaad fiirisid een, qaabkii ee, beriga hore laisku guursan jiray iyo hadda eh, farqi weyn baa u dhexeeya waxyaalaha la arkeyno waxaa weeye een, een, wax culus oo fara badan oo dhaqaale ah iyo wakti la gelinayo haddana dhaqankii gebi ahaanba haddana lagu tumanayo Een, iyadu sidii loo isku guursan jiray iyo sida hadda mataqaana xaaladdu ay tahay haddaad dhegeystayaasha uba bidhaamiso Ah, aan ku warram hadda guurba ma jiraan ku dhihi karaa sababtoo ah gabay waa la dhihi jiray face waa- waa- waa- waxaa la dhihi jiray ha fusha mar aan tirinayo waxaa ku jirtay caashaqi faruuyaha afkiiyo feedhu qarinaysa fududaa fagaaraha lakin figagix weeyaan furiin iyo garoob soo fataa faashinkaa dhalay waxaa ku jirtay Een, markaasaan ku leeyahay dee hadda guurba ma jiraan dhihi karaa sababtoo ah, ma waxaad dhihi kartaa guur ma aha waxaan magaalooyin ka dhacay waa dhaqan ajnabi oo caadi oo lasoo safriyey guurkii baadiyaha wuxuu ahaa guur caalami ah, ama guurkii hore soomaalidaba baadiye keliya ma aha wuxuu ahaa guur caalami ah dadku si nidaam leh laysugu aroosiyo aruuska iyo caruusadda lasoo fadhiisiyo saddex ciyaarood la tunto saddexdaa ciyaarood mid ama saar bay noqon ama dhaantay noqon ama walasiqay noqon ama wilwilay noqon ama waxay doontaa noqon ama ja- jaandheer noocay doontaba ka dhig mid waa ciyaar caalami ah oo kor loola baxaayo midna waa ciyaar lagu kala tala qaadanayo oo gabadha iyo wiilka wax la farayo oo loo sheegayo inay heerka dhaqdaan ha siday heerkooda ku dhaqan lahaayeen oo edaabsan dadkuna rag iyo haween kale yihiin.
tan Waa waxaa la qodobka- tusaya miyaa marka waa qodobka saddexaade majaajilo u dhaxaysa dhallinyarada oo iskaftambarasho oo dabeecadda qofka lagu rumay lagu gelinayo lagu ogaanayo qof kasta dabeecadiisa yay ahayd tusaale xujooyin baa dadka lagu xidhi jiray He- he- waxa- maxaa hebel maxaa usoo baxay inuu soo gurguurtaa usoo baxday hebel maxaa u- si dhurwaaga inuu usocyaa u baxday hebel maxaa usoo baxay inuu afar heesood qaado hebel maxaa usoo baxay inuu lix heesood qaado hebel maxaa usoo baxday inuu shan gabay tiriyo He- oo ma garanaysa xujo oo dadka maskaxdooda xitaa fidinayso maskaxda ku faahaysa maskaxda dhallinyarada layskuna dabeecad baranayo qofka dabeecadda xun midka fagaara ka naxale midka cabsanhaya midka aan waxba garanaynin maskaxdiisu ah, kulli lagu kala ogaanayo yaa la qaban karin
weli dhegaystayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijka cawayska washington ee v o a haatanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga kuna soo dhowaada qaybtii u dambaysay ee waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyey abwaane maxamed muumin ababe si guudba macnaha inta badan heesahayna soo qaadanay ee aynu kaga hadalnay waraysigan aad barnaamijka cawayska washington siisay qaar badan qisooyin badan adiga kugu saabsan yihiin oo dee jacayl guulaystay saa tilmaantay oo noloshaada abay ku qotomaan amaba ay la xidhiidhaan hadday kaga soo bilowna heesta qormo xasiliya maxaan ku idhaahdaa dhammaan markaynu saa soo wadnay iyo dee xasna iyo kuwan dambe ood ku ducaysanaysa iyo ugubiya intan oo dhan En, eh, marka la yidhaahdo heesaha inta badan dadku waxay isweydiiyaan qofka heestaasi noloshiisunbay la xidhiidhiyaan mar kasta hadduu sameeyo mid daadisa iyo hadduu sameeyo mid eh, jacayl oo de iyadana noloshii la xidhiidhaysa marka markaad eegto bulshada waxa ugu badanay ku weydiiyaan ee adigu aad dareentaa muxuu yahay waxay anigu horta waxaan inta badan eh, waxay dadku een, dee xagga jacaylka baan kaga badanahay dadkuna inta ugu badan waxaad moodaa inay xagga jacaylku may kala xidhiidhaan xataa dadka qaarkood waxaad moodaa inay eh, iga warramaan qisooyin jacayl oo ayaga ay ay ku saabsan hadan faysaa aad aad moodo inay een, eh, inaan nacam- arrintooda lafteeda wax kala qabta anaan ka daweeyo oo kalan tala ka siiyo inay weydiiyaan baad moodaa xagga jacaylka dadku inta badan kala xidhiidhaan wax iga weydiiyaan si wanaagsan En, adiga marka la yidhaahdo maxamed muumin ababe en, oo dee dabcan nin haddana dhalinyaro ah, haddana sugaanta aad samaysay tiradeeda iyo dhumucdeeda En, ma la odhan karaa isma laha oo dee da-daadii waad ka dheeraysay inta dee da-daadu tahay iyo weliba inta sugaanta aad samaysay way kala badan yihiin Een, dadku sidaa way yidhahdaan laakiin anigu weli waxaan rabaa een, waxaan waan salugaaba waxaan rabaa inaan intan in ka badan sii samayn lahaa haye dadku si badankood sidaa bay ku yidhahdaan anigu laakiin weli waxaan ku jiraa waa masgalilaa haye kowna ma joogtid baad nafta ku tiraa weli weli yimaada kubaayadba ka dareemaan sidaa ka soco mooyaane weli weli anigu waa barjeedmaan odhan si wanaagsan ugu dambeyn waxaan kusoo gebagabeynaynaa maxamed hees magaceeda ay ka muuqato hees la yidhaha awliyo ha awliyadaasi ma si tii duulaysayba ma tii boodaysayba ma awliyadaasi maxay ahayd awliyadaasi kolley waa jacaylkeygii bay la xidhiidha ayadayo waa heesihii xagga jacayl qisadi jacaylkeega ku saabsanaa weeye marka magacyadii horumaynu tanna raacinina xasilaya iyo maxaan ku idhaahdaa aad iyo aad xaggaasay toos ugu xidhan tahay heeskaas waan gartay marka awliyaba hadda gaadhay awliyaadi gaadhayo urkayga wixii ku jiray korkaygaad ka akrido waxaan kugu odhan lahaa afkaad kala soo baxday abaayo il dheerida baa laydhaha macnaha sida ka muuqato magacaba iyo ereyada imika uurka wixii ku jiray mar hadda qofka la soo baxay ildheeri heeruu ka gaadhay macnaha waa awliyaba dee ma awliyaa tahay baan leeyahay marka awliya tahay marka waa codka maxamed axmed bakaal ciro ayaynu kusoo gebagabayn doonaa laxankana waa cabdiraxmaan cali xid cabdiraxmaan cali xirsidaa isna saaray laxanka codkana waa axmed welis furn weeye si wanaagsan waa hagaag heestaasi awliyo iyo weliba codka maxamed axmed bakaal ciro ayaaynu kusoo gebagabayn doonaa dabcan waraysiga gaarka ahaa ee uu barnaamijka caweyska washington siiyey abwaan maxamed muumin ababe maxamed waa ku mahad celinaynaa inaad barnaamijka nagala qayb qaadato aad iyo aad baad umahadsan tahay sharaf baana ii tahay aad iyo aad waa ku faraxsanay
guud ahaanna dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo gebagabayn doonaa barnaamijka cawayska washington ee toddobaadkan tani intaynu barnaamijkan oo kale a isugu iman doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo haweyska washington ayaa intaasi noogu dhammaaday iyo cabdixakiim maxamuud shirwac oo soo jeedinaya halkaad weli nagala socotaan waa baahinteennii fiidnimo waxaa wadiada kugu soo jeedinaya nuur xasan dhur nuur buqaari iyo aniguaa ibraahim xasan daandurey nuurow ciyaaraha waxaad noo haysaa mahadsanid daandurey waxaan ku hormari doonaa horyaalka ingiriiska oo isbuuci saddexaad la ciyaaray galabta iyo caawa fiidkii ee xilli ciyaareedka cusub kooxda chelsea ayaa guusheedii ugu horreysay keentay ee xilli ciyaareedkan horyaalka premier league markii ay saddex gool iyo laba uga badiyeen kooxda norwich waxaana goolasha u kala dhaliyey ciyaaryahanada dhallinyarada ah ee mason mount iyo temi abraham oo laba gool dhaliyey guushaasina waxay ahayd guushii ugu horreysay ee tababaraha cusub frank lambard oo horey ugu soo ciyaaray kooxda haddii jelse ay badisay ibraahimo waxaa laga badiyey oo guuldaradii ugu horreysay xilli ciyaareedka cusub dhadhamisay kooxda manchester united oo laba iyo hal ku khasaartay kooxda crystal palace ciyaartii oo gabagaba ah ayaana goolka laga dhaliyey kooxda manchester united ciyaarihii kale ee dhacay shevil waxaa laba iyo hal kaga badisay leicester city southampton laba iyo eber ayay dirtay kooxda brighton and hof albion watfordna waxaa guuldaro culus ay kala kulantay westham oo ku dharbaaxday saddex gool iyo gool ciyaar ayaa hadda socoto oo dhex maraysa liverpool iyo arsenal waana ciyaarta ugu xiisaha badan toddobaadkan waxaana ay ka dhacaysaa garoonka kooxda liverpool ciyaarta hadda waxay maraysaa daqiiqadii afar iyo labaatanaad waxaana ay maraysaa barbardhac goola la-aan ah eber iyo eber waanu arki doonaa natiijada kasoo baxday ciyaartaas horyaalka talyaaniga ee seriacada ayaa isna caawa bilowday waxaana lagu furay kooxda horyaalka difaacanaysa ee yuventus iyo parma ciyaar dhex maraysa hadda ayaa goordhow waxaa soo gabagabowday qeybteedii hore waxaana hal iyo eber ku hogaaminaysa kooxda yuventus goolka waxaa u dhaliyay ciyaaryahan gorgio kayelini ciyaartan waxaa ka maqan tababarahooda sarri oo xanuunsan kulanka toddobaadka dambena waxaa la leeyahay waa uu seegi doonaa christiano ronaldo ayaa ka mid ah ciyaartooyda u safan kooxda yuventus kulan kale ayaa fiorentina iyo napoli caawa dhexmari doona kulamada kale ee harsanna axadda ayaa la ciyaari doona horyaalka spain ee la liga ayaa iyana la ciyaaray galabta iyo caawa kulano ka tirsan hal kulan ayaa hadda soo dhammaaday sasuna iyo aybar barbardhac eber iyo eber ah ayay ku kala baxeen caawana waxaa ciyaari doona kooxaha real madrid iyo real valladolid wararkeenii ciyaaraha wararkii ciyaaraha ee idaacaddeenna fiidnimo intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa
aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay nuur haatanna bal dhegeystayaasheenna waxaan usoo qabanaynaa codadkii nimcayaasiin caraale iyo cabdishare jaamac joogle
sida tahay dhala heestaasi ay ku luqeynayeen jookley iyo nimco yaasiin ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah nuur xasan nuur iyo maxamed cabdi xasan sandheere oo dhinaca farsamada inoo fadhiyey tan iyo kulan dambe waa aan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
Aku dah tahu